بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار suuraddan waxaa la yidhahdaa suurat alxashri waa suura madaniya ah oo qur-aankii madiine ku soo degay ayay ka mid tahay magac kalena way leedahayoo suuratu bani nadiirna waa la yidhaahdaa magaca hore oo suurat alxashri ah waxaa laga soo qaatay liwali lxashridaas ayaa laga soo qaatay magaceeda oo aayaddaas ku jirta labaad marka la yidhaahdo suuratu bani nadiirna qisada reer bani nadiir qabiil la yidhaahdo oo yuhuudda ka tirsan ayay ka warramaysaa sidaa darteed imaamu albukhaari fii saxiixihi wuxuu ku wariyaa bisanadihi can saciid bni jubayrin saciid ibnu jubayr oo taabicina uu ka wariyaa inuu saciid ibnu jubayr yidhi qultu libni cabbaasin suurat alxashri suuraddan magaceeda markaan sheegayay ayaana cabdulaahi bni cabbaas oo tarjumaan alqur'aan ah baan waxaan ku idhi suurat alxashri markaasuu qaala cabdulaahi bni cabbaas wuxuu yidhi qul suurat nadiir suurat nadiir dheh magacaasna waa la yidhaahdaa ee dheh weeyaan bukhaari iyo muslim sidoo kale waxay ayagana saciid ibnu jubayr ka wariyaan cabdulaahi bni cabbaas inuu dhihi jiray suurat alxashri unzilat fii bani nadiir reer bani nadiir ayaa lagu soo dejiyey ayuu odhan jiray marka intaanan suuradda bilaabin sababta ay qisadan ee suuraddani ku soo degtay ayaan wax yar ka sheegaynaa biidn illaahi tacaala suuraddan sida ay sheegaan kutubta siyarka iyo almakhaazi wa siyar ka hadlo siirada ka hadlo iyo duulimaadkii iyo jihaadkii nebiga uu geli jiray waxay yidhaahdaan sababta ay ku soo degtay waxay ahayd markii sanadkii afraad oo hijriga ahaa bilowgiisii oo qhaswatu uxudna lasoo dhaafay oo sanadkii saddexaad ahaa ghaswatul axsaabna aan la gaarin oo sanadkii shanaad ahaa ayay suuraddani soo degtay bay leeyihiin qisada reer bani nadiirna yacni waxa weeyaan wakhtigaas ayay qisadoodaani dhacday buu leeyahay saasay odhanayaan sidaa og tihiin yuhuudda madiino waxaa deganaa saddex qabiil oo yuhuudda ka tirsan qolo waxaa la yidhaahdaa bani nadiir waa kuwa hadda aan ka hadli doonno haddii alla yidhaahdo qolona waxaa la yidhaahdaa bani qurayda oo waxaan uga soo hadalnay fii suurati alxazaab ayaan uga soo warrannay qolona waxaa la yidhaahdaa bani qaynuqaac iyadana isla suuraddeenna dhexdeeda baan ku ishaari doonnaa biidn illahi tacaala marka qoladan reer bani nadiir la yidhaahda sababka madiine looga raray waxay kutubta siyarkaa sheegaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qolo bi'ri macuuna meel la yidhaahda deganayd ayaa waxay ka codsadeen oo loo soo diro inay islaameen dad diinka baro in loo soo diro markaasuu nebigeenna dad badan oo xufaada ayuu u diray oo diinka yaqaano qur-aankii garanaya si diinkii ay u baraan qabiilkaa markii meesha deganaa ay u tageen markii yani intaa ay u tageen ayay ilaa saxaabadii nabiga oo diroo dhan bay laayeen yani waxaa la yidhaahdaa rag ilaa toddobaatan gaarayo saxaabadiia bay meesha ku dileen waxaa ka soo baxsaday nin la yidhaahdo saxaabada ka mid a camar ibnu umaya addumari ayaa ka soo baxsaday camar ibnu umaya baa la yidhaahdaa ninkaasaa ka soo baxsaday intii kale way laayeen kaa markuu saxaabigaa dhex soo marayo ayuu wuxuu dariiqa kula kulmay laba nin oo qabiilka layidhaha bani caamir ka tirsan ayuu la kulmay nimankaasna nebiga cahdi iyo ammaan soo siiyey madiinay ka yimaadeen ballan buu nebigu siiyey inaan la taabanaynin oo muslimiintu ay xaggooda ka badbaadayaan camar ibnu umayana warkama uusan haynin nebiga inuu nimankaasi ammaan soo siiyey marka labadii nin ee jidka uu uga hor yimid ayuu camar labadiiba dilay labadii ninoo nebiga ballanka uu soo siiyey iyo cahdigii ammaanka uu soo siiyey ayuu dilay markaasuu madiine yimid markuu yimid buu arrintii nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga markaasuu wuxuu ku yidhi laba nin baa dishay oo cahdi iyo ammaan aan siiyey baa dishay buu yidhi laakiin waa inaan diyadooda bixiyaa maadaama adiga aadan ogayn diyadoodii baa bixinayaa buu yidhi qolada marka bani nadiir la yidhaahdo oo yuhuudda ka tirsan iyo labadaa nin qoladoodii ladilay laga dilay oo bani caamir la yidhaahdo cahdi iyo xilfi baa ka dhaxeeyey heshiis baa ka dhaxeeyey ballan baa ka dhaxaysay marka nebiga inuu diyadii wax ka raadiyo ayuu doonay oo reer bani nadiir oo inta u taga yidhaahdo kaalayo diyadii ila wadaaga oo qaybtiinna bixiya ayuu nebiga ugu tegay calayhi salaatu wasalaam markii uu nebigu reer bani nadiir u tegey labadaa nin diyadoodina uu raadinayey meesha ay madiine ka deganaayeenna waxaa la yidhaahdaa dhanka sharqiga ama bariga dhanka bariga ah oo qorax ka soo baxa ah ayay madiine ka deganaayeen reer bani nadiir madiinana waxay u jireen dhowr kilo dhowr mayl bay u jireen dhowr mayl bay u jireenoo way ka baxsanaayeen magaalada markii nebiga uu tegey isaga oo kaalmo weydiisanayo inay kala qayb qaataan diyadaa uu ugu tegey oo arrintii u sheegay ayay yidhaahdeen nacam ya abalqaasim nuciinuka calaa maa axbabta mima istacanta bina calayhi wixii aad naga dalabtay abulqaasimow oo kaalmo ahood naga doonayso wixii aad jeclaataan kugu kaalmaynaynaa bay yidhahdeen diyaar baana waa kaala qayb qaadanaynaa markaasay si gooniya u faqeen marka ayagiibaa yuhuudi baa bani nadiir ayaa gooni u faqay nebigana waxaa la socdo saxaabadiisa qaar ka mida baa la socdo sida abubakar cumar cali bni abi aalib saxaabo dhowr ah ay ka mid yihiin baa nebiga u soo raacday reer bani nadiir marka markii ay gooni u shireen ayay waxay yidhaahdeen yacni maanta fursaddan aad muxamed ka haysataan ma heli doontaan fursaddan idinma soo mari mayso innakum lan tajiduu arajula calaa mili xaalihi haadihi xaalkiisaan iyo xaaladdu ku sugan yahay fursaddaanoo kale ma heli doontaan bay dhaheen laakiin maanta fursadda ka faa'iidaysta yacni moxamed ka takhallusoo dila nebiga inay dilaan ayay ku heshiiyeen salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebiga iyo saxaabadii meel darbi bay fadhiisteen meel gidaara bay fadhiisiyeen markaasay waxay ku yidhaahdeen yaa annaga naga mida oo intuu meesha nebiga uu fadhiyo kor intuu fuulo guriga korkiisa fuulaa gidaarka korkiisa intuu tago dhagax weyn intuu qaata meeshuu fadhiyo yacni ku soo daayo oo saa uu ku dhinto hadhowdiina aan raahno guri baa ku soo dumay ama dhagax baa ku soo dhacay aan raahno oo saa nebigana aan yacni uga takhallusno annagana aan ka raaxaysanno sidaasay maaragtay ku heshiiyeen nin la yidhaahdo camar ibni jaxaash ibni kacab oo reer bani nadiir ka mid ah ayaa yidhi aniga arrintaa fulinayo oo uu istaagay inuu maaragtay derbiga intuu fuulo dhagax weynin badan nebiga uu ku soo rido oo madaxa uga rido halkaa uga takhalluso anigaa samaynaya buu yidhi oo arrintaa u kacayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana watacaala baa ogeysiiyey arintaas marka mu'aamaradoodiibuu ilaahay kashifay nebiga xataa isagoo saxaabadiisa u sheegin ayuu qof xaajo u baxay oo kale yani dan xaaja qadaaulxaaja samaynayoo kale ayuu usoo baxay fadhigii buu ka soo istaagay saxaabadiina meeshay fadhiyaan toos madiinu usoo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markay nebigii daahsadeen ayay waxay yidhaahdeen war rasuulka maxaa ku dhacay markaasay raadintiisii bilaabeen ninkii markuu korkorayna waa ku hugooba nebigiiba meesha fadhinin buu arkay waxba ma usan arag nebigo ka tegey buu arkay saxaabadii way istaageenoo way raadiyeen markaasaa nin madiine ka yimid oo reer baninadiir magaaladoodu u soo socdo meeshay deganaayeen u soo socdo ayaa ka hor yimid markaasay weydiiyeena yidhah war rasuulka nebigii ma aragtay markaasuu yidhi waxaan arkay isagoo madiina sii gelayo magaalada madiina isagoo gelayo ayaan arkay buu yidhi markaasay ayaguna sidii bay madiine ku yimaadeen oo way soo baxeen madiina bay yimaadeen markay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayuu arrintii u sheegay waxay dadkaasi damacsanaayeen ayuu u sheegay isla markiiba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray saxaabadiisu inay isdiyaariyaan oo reer maaragtay bani nadiir in lala diriro oo la aado ciidan uu ku bixiyo saxaabadii sidiibay isku diyaariyeen bani nadiir baa loo tegey xisaar baa lagu sameeyey maxaa yeele khiyaana bay sameeyeen naqdulcahdi bay sameeyeen ballantii laisku ogaa in la is-ammaan geliyo bay ka baxeenoo nebigii inay dilaan bay damceen ilaahay baa ka shifay subxaana wa tacaala arrintiibuu marka nebiga xisaar ku sameeyey waa hareereeyey magaaladoodiibuu u hareereeyey meeshay deganaayeen ilaa saddex maalmoodna wuu siiyey wuxuu yidhi saddexdaa maalmooda baan jawaab idinka rabnaa culammada qaar waxay leeyihiin maya ilaa toban casho buu siiyey toban maalmood buu siiyo yidhi yacni idinkaan jawaab idinka sugaaya inay waxaana loo siiyey inay magaalada ka guuraan madiine iyo darisnimadii madiina inay ka guuraan ayaa la amray oo meesha ay degan yihiin ay firaaqeeyaan weliba waxaa nebigu u oggolaaday xoolahoodana inay qaataan aysan waxba ka tegin beeraha ay meesha ku leeyihiin oo timirta ahna inay dad wakiillaa u dhiibtaan iyo beerahooda iyo timirtooda oo aan lagu xadgudbin arrintaas intaasaa la amray muddadii marka xisaarka lagu jiray ayaa munaafiqiintii madiine joogtay oo madaxa u ahaa cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul oo madaxda u ahaa ayaa fariin u diray yuhuuddii reer bani nadiir ayay waxay u direen fariin waxay ku yidhaahdeen ha ka yeelina moxamed in magaalada laydinka raro marna ha ka yeelina bal waad dad awood lahaa tihiine dagaallama bay dhaheen iska dhiciya tan kale haddii aad idinku sugnaataan oydnan isdhiibin annagu idin dhiibi mayno annagaa idinla jirno annagaa haddii la idinla diriro annagaa oo maaragtay munaafiqiinta ah oo cabdulaahi ibnu ubay wixii ka amar qaadanayay waa dagaalkaanu idinla gelaynaa haddii madiine inta laydinka adkaada laydinka saarana waa idinla baxaynaa idinkaan idin raacaynaa marka marna ha isdhiibinna bay yidhaahdeen marna ha isdhiibina waa waan arki doonnaa ilaahay subxaana wa tacaala oo ka warramayo alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli lkitaabi lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nutiicu fiikum axadan abada wain quutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu inahum lakaadibuun lain ukhrijuu laa yakhrujuuna macahum walain quutiluu laa yansuruunahum walain nasaruuhum layuwallunna aladbaara uma laa yunsaruun arrinta inay beenta tahay oo cahdi beena ay tahay ballan beena ay siiyeen ayuu allah maaragtay noo sheegay suuradda noogu sheegay oon arki doona insha allahu tacaala yuhuuddii markay arkeen munaafiqiintii ay farriintoodii ay soo gaarsiiyeen waa ku kadsoomeen runbay u qaateen dhufaysyadoodii iyo meelahay ka dagaalgelayeen iyo bay isdiyaariyeen hubkooday diyaarsadeen markaasay yacni dagaal iclaaniyeen waa iska kaa dhicinaynaa bay yidhaahdeen markii ay arrinta halkaa marayso ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam xisaarkana uu ku dheeraaday muddo ay tobankii casho iyo la dhaafay ayuu nabigu wuxuu amray saxaabadiibu wuxuu amray maadaama yuhuudda dad maal jecel ay ahaayeen xoolaha aad ay u jeclaayeen beerahoodii timirta in qaybo ka mida la googooyo oo la jaro ayuu amray markaasaa qaarna in meelo qaar ka midana dab lagu shido oo wax ka midana la gubo ayuu rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam markaasay qayliyeenoo ku yidhaahdeen yaa muxammadu qad kunta tanhaa can alfasaadi wa tuciibuhu waxaad ahayd fasaadka mid reebo wa tuciibuhu calaa man sanaca qofka sameeyana mid ceebeeya baad ahayd famaa baalu qadci nakhiili wa taxriiqiha maxay tahay timirta aad jarjarayso geedaha aad goynayso oo aad gubaysahay waa maxay bay yidhaahdeen arrintaas su-aashaas ilaahay baa ka jawaabay subxaana wa tacaala oo rabbi wuxuu leeyahay ma qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan cala usuuliha fabiidni illaah waliyukhziya alfaasiqiin yacni wixii aad goyseen oo timirtii ka mida ama aad sideedii ayadoo maaragtay jiriddeedii ku taagan aad ka tagteen oodnan jarin amarka ilaahay baad ku jarteen lanna nebiga waxyiibuu ku shaqeeya salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo in faasiqiintaas yacni maaragtay la hoojiyo oo yuhuudii ah darteed baa sidaa loo yeelaba xisaarkii markuu ku dheeraaday yacni maaragtay hareerayntii iyo maaragtay xisaarka la geliyey markuu lix iyo labaatan casho uu marayo lix iyo labaatan casho markay hareeraysan yihiin ayaa markay wax munaafiqiinoo usoo gurmanayana aysan jirin bishiina wax yar ay ka dhiman tahay ayay markay ogaadeen munaafiqiintii inay been u sheegeen ayay marka isdhiibeen ilaahayna subxaana wa tacaala qalbigooda ayuu argagax ku riday argagaxuu rabbi ku riday qalbigooda sida allahba uu odhanayo yacni maaragtay faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim arucba ilaahay qalbigoodii buu argagax ku tuuraya cabsi markaasay nabigu isku dhiibeen calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisteen marka inuu badbaadiyo dhiiggooda uusan laynin uma in madiine ay ka guuraan oo nebigu uu ka raro way aqbaleen weliba ayagaa waxay soo jeediyeen xoolahana aan leenahay inaad noo oggolaato nin walbaba inuu ratigiisa intuu u qaadi karo ou ka qaato xoolihii awal waxay ahayd xoolihiinna qaata beerihiinnana wakiillo u dhiibta ayay ahayd way ka baxeen ballantii markaa kadib wey markay ayagu hadda oggolaanayaan dhiiggoodana in la badbaadiyo madiinana ay ka guuraan qof walbana yacni inuu inta uu ratigiisa u qaadi karay gaadiidkiisa inuu ku baxo hubna uusan la bixin oo hubkao dhanna muslimiinta ay uga tagaan heshiiskaas markay ay la yimaadeen nabiga waa ka aqbalay calayhi salaatu wasalaam sidii bay marka reer banu nadiir ay ku guureen qof walbana yacni ratigiisii intuu u qaadi karay iyo gaadiidkiisii ayuu xoolihiisii ka qaatay markii ay guryaha ka baxayeen nin walbaaba gurigiisii ou deganaabuu inuu fufujiyo oo uu jajabiyo buu isku dayaa gacmahoodii ku jajabiyeen waa burburiyeen yacni qayb ka mid a albaabadiibay jabsheen gidaaradiibay qaar jabiyeen maqsadkuna waxa weeye ay u jajabinayaan muslimiinta si sahlayay ugu intifaacin ila hadday ka guuraan muslimiintibaa meesha degayse sahlayenan ugu intifaacin weyaan muslimiintiina markii intii xisaarka lagu jiray gidaaro waaweynoo derbiyo waaweyn oo ka celinaya dagaalka ayay qaar ka mida jajabiyeen way burburiyeen xusuuntoodii iyo dhufaysi ay lahaayeen ayay muslimiintii jajabsheen marka waa midda allah uu leeyahay yacni markuu rabbi ka hadlayo subxaana wa tacaala yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmu'miniin gacmahooday ku burburiyaan guryahoodii muslimiinta gacantoodana ilahay waa ku burburiyey subxaana wa tacaala weeyaan huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli lkitaabi min diyaarihim liwali lxashri ma danantum an yakhrujuu wadanuu anahu maanicatahum xusuunuhum min allah وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين واتن إلهي أولي سبحانه وتعالى يهودي مركوي بحان وحي هذا المقال هذا خيبر ليرهب خيبر بيتك قار كمدنا خيبر وابكتك هلك إيا الشام أي دلكاس أقورين أي آذين maalkoodii oo magaalada madiine dariska meeshii dariska la ahayd ay deganaayeen yiilayna muslimiintii bay uga tageen xoolahaas marka waxaa lagu magacaabaa fey baa la yidhaahdaa fey ayaa loo yaqaanaa feygaas marka allah ayaa maaragta khaalis u yahay iyo rasuulkiisa basa iskale cid kaloo la wadaagtaahi ma jira markii fey la yidhaahdo xoolihii marka yacni feyga haniimada waa ka duwan yahay haniimada waan soo marnay fii suurati alanfaal ayaan uga soo hadalnay waclamuu ana maa hanimtu min shayin faana lilaahi khumusa halkaas ayaan uga soo hadalnay laakiin feyga wuu ka duwan yahay haniimada waa uu ka duwan yahay haniimada waxa weeye dadka dagaalka galo markii khumuska laga reebo shan meelood markii loo qaybiyo hal meel markii laga reebo arbacatu akhmaaska dadka dagaalka gala iska lahaa laakiin feeyga dhammaantii sida aan insha allahu tacaala markaan wamaa afa allahu tagna aan kaga hadli doono waxa iska leh rasuulka ilaahay baa iska leh oo allah siiyey subxaana wa tacala u saafiye yeela weyaan xoolihii marka ay ka tageen reer bani nadiir waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama isaga uu leeyahay isaga ayaa maamulay wuxuu u qaybiyey saxaabadiisii weliba muhaajiriintii buu siiyey sidaan u wada ognahayna muhaajiriintii siday xoolahoodii iyo uga soo tageen maka ay uga soo tageen oo meeshaan ay u yimaadeen madiine markay yimaadeen waxay dulsaar ku ahaayeen ansaartii owsii khasraj oo soo dhowaysay bay dulsaar ku ahaayeen marka maadaama guryahoodii ay owan la qaybsadeen xoolahoodii ay la qaybsadeen maantana magaalo kale ay timidoo guryo iyo xoolaba la helay oo cadowga ilaahay subxaanah wa tacaala uu uga soo celiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey inuu siiyo saxaabadii muhaajiriinta ahayd keliya inuu siiyo ansaarta waxaa la yidhaahdaa laba nin keliya oo fuqara ah ayaa laga siiyey faygaasi oo reer bani nadir laga helay laba nin unbaa laga siiyey waa sahl ibnu xunayf iyo abu dujaana labadaas buu nebigu ka siiyey ansaar maxaa yeele laba nin oo fuqaraa bay ahaayeen oo saxaabadii ansaarta ka mid ahaa weeyaan intii kale muhaajiriinta inuu siiyo ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu maaragtay goostay laakiin intuusan siinin ansaar buu u yeeray nebiga calayhi salaatu wasalaam nimankii shalay soo dhoweeyey muhaajiriinta oo xoolahoodii iyo maalkoodii iyo guryahoodii la qaybsaday ayuu nebigu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi in shi'tum qasamtum lilmuhaajiriina min amwaalikum wa diyaarikum washaaraktum fi hadihi alghaniima wain shi'tum kaanat lakum diyaarukum wa amwaalukum wayuqsamu lakum shayun min alghaniima wuxuu yidhi haddaad doontaan ansaaray muhaajiriintii sidaad xoolaha aad shalay yacni guryihiinnii iyo xoolihiinnii aad wax uga siiseen ood maaragtay u wadaajiseen sidiinni ha idiin ahaato wa haddaad doontaan xoolahan maaragtay feyga ohoo laga helay yuhuudi laga helayna aan idiin qaybiyo sidiinnina ahaada haddii aad doontaan taa waa khiyaar wey khiyaarka labaad waxa weeye haddii aad doontaan muhaajiriintu way idinkaga baxayaan guryihiinnii iyo maalkiinnina waa idiin daynayaan oo idinkay idiin celinayaan feygan yacni yuhuudda laga helay baana la siinayaa idinkana wax un xoolahaas ka mid a yaa la idin siini hadalkaas labadaa khiyaar kii aad doontaan la imaada buu yidhi yacni waxa weeye in sidiinna aad ahaataan oo kanna aad wadaagtaan iyo inay idiin kuwiin xoolihiinna idiin daayaan kana wax yar la idinka siiyo idinkana xoogaa aad ka qaadataan saxaabadii ansaarta ridwaanullaahi calayhim waan arki doonnaa ammaantooda ilaahay baa ka warrami doono waaladiina tabawa'u ddaara waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa ayuu allah odhan doona subxaana wa tacaala waxay uga jawaabeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bal naqsimu min amwaalina wa diyaarina wanu'tiruhum bilhaniimati walaa nushaarikuhum fiiha iska da inaan yani maaragtay xoolahooda la wadaagne waxa weeye waxa weeyaan xoolaheennana hanala wadaageen siday shalay noola wadaagayeen ha noola qaybsadeen walaalaha muhaajiriinta kan xoolahaana ayaga kaliya ha lagu gooni yeelo yaan waxna laka siininba ayaga kaliya ha la siiyo saasay soo jeediyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye dadka muslimiinta isdul saaran inuu kala fududeeyo darteed buu ugu talagalay muhaajiriintii marka xoolahaasaa la siiyey ansaartiina xoolahoodii way u dhaafeen oo farahay uga qaadeen weeyaan marka qisadaas ayay maaragtay suuraddu ay ka warrami doontaa oon arki doonna insha allahu tacaala arrintaasaa laga warrami doona bismi illaahi araxmaan araxiim sabbaxa lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wahuwa alcasiizu alxakiim sabbaxa waxaa tasbiixsado oo nusqaan oo idil ka hufaa lilaahi allah waxaa ku tasbiixsado oo waxaan u cuntaminoo idilba ka hufaayi maa fi samaawaati samadaha dhexdooda waxa ku sugan oo makhluuqaad ah wamaa fi lardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan oo makhluuqaada ayaa ilaahay ku tasbiixsado subxaanahu watacaala wa huwa allah alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay weeyo amarkiisa aan laa yunaasicuhu axadun qof la doodi karaa uusan jirin walaa yuqaalibuhu axadun cid ka adkaan kartana aysan jirin wey alxakiimu alle xikmala wey waxa weeye alladii yadacu kulla shayin mawdicahu lmunaasib waa allaha dejiyo shay walbaa booskiisa ku habboon ayaa la yidhaahdaa ama alxakiimu allihii xikmala weeye fii qadarihi wa sharcihi wa qadaa'ihi wuxuu amrayo wuxuu jidaynayo wuxuu qadarayo intaba ilaahay xikma ku leeyahay subxaana wa tacaala weeyaan marka tasbiixda suurta musabbixaadka ah waa tii labaad oon hadda marayno markaan suuratulxadiid ka soo baxnay suuratulxasri waa tii labaad weeyaan waan soo marnay tasbiixda waa tansiihu llahi caza wajalla can kulli maa laa yaliiqu bihi tasbiixda waxaa la yidhaahdaa wax alla waxaan rabbi u cuntamin oo rabbi laga hufo laga fogeeyo ayaa la yidhaahdaa fii suurati lisraan ku soo marnay waxa ku tasbiixsado yacni jinni iyo insi iyo malaa'ig ka sokow jamaadaadka iyo wax walba kulligii inay ilaahay nusqaan oo dhanba ka hufaano addoommo u yihiin ayuu rabbi noogu sheegay tusabbixu lahu samaawaatu sabcu waalardu samaawaadka toddobada iyo ardadaba ku tasbiixsato waman fiihinna iyo makhluuqaadka ku jira oo idil ilaahay bay nusqaan ka hufa markaasuu rabbi wuxuu yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay ma jiro ilaa ilahay buu ku tasbiixsadaa nusqaan oo dhanba ka hufaa laakiin idinkaanan garanaynin tasbiixdooda aadnan fahmi karaynin weeyaan innahu kaana xaliiman hafuura ilaahay subxaana wa tacaala waa alla dulqaad badan oo dembidhaaf badan weeyaan alimaamu shawkaani markuu kitaabkiisa fatxulqadiir tasbiixdan uu ka hadlayo man fi samaawaati waman fi lardi baa layidhi wuxuu leeyahy walmuraadu bitasbiixi almusnadi ila ma fi samaawaati waalardi min alcuqalaa'i wahayrihim min alxayawaanaati waaljamaadaati wahuwa yacumu tasbiixa bilisaani lmaqaal ka tasbiixi almalaa'ikati walinsi waaljin وبلسان الحال كتسبيح غيرهم يعني وحو ليه تسبيح دان سماواتك اي ارضدا اي وحا كسغان او عقلدا اه اي وحان عقلدا احين لو تيريي او ايغا الهي نسقان دنبا كهفلليهي waxay kulminaysaa xayawaanaad iyo jamaadaad wax nool iyo waxyaalaha qallalan oo maar sida dhagxaanta iyo waxa lamidka ah kulli makhluuqaadkaas oo dhan bay kulminaysaa buulay tasbiixdu laba un bay noqon kartaa ima bilisaan almaqaal carabka in looga dhawaaqo sida malaa'igtoo kale sida insigoo kale sida jinnigoo kale mu'miniintooda ee rabbi ku tasbiixsanayaan iyo imaa inay noqoto bilisaan alxaal lisaanulxaalka yacni xaalkooda carabka uga dhawaaqi maayaan laakiin tasbiixdu waa lisaanulxaal weeyaan sida jamaadaadka oo kale iyo makhluuqaadka kale yacni waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay ayay fuliyaan ma khilaafaan wixii loogu talagalay rabbigooda bay nasahaan wamaa ilaa dalika wa qaabka u samaysan yihiin baa wuxuu yahayba mid ilaahay subxaana wa tacaala nusqaan ka hufeeye weeyaan sabbaxa waxaa tasbiixsado oo lilaahi alla ku tasbiixsado nusqaan oo dhanba ka hufaayay maa fi samaawaati wamaa fi alard samadaha iyo ardada waxa makhluuqaad ku sugan ayaa alla nusqaan oo dhanba ka hufo wahuwa allah alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalib yahay wey oo cize iyo sharaf iyo maaragtay qawiba iska leh awoodoo dhan leh wey alxakiimu alle xikmo lehoo falsan oo wuxuu samaynaya wuxuu amrayo xikmo u leh weeyaan huwa allah alladii allihii wey akhraja aladiina akhraj aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa soo saaray oo madiine ka saaray wey oo min ahli lkitaabi ahli kitaabkii ka mid ah oo yahuudi bani nadiir baa loo jeedaa waa allaha saaray min diyaarihim guryahoodii madiine ku yiilay iyo la dariskii nebi maxamed ay la darsi lahaayeen ilaahay weeye allah ka soo saaray subxaanau watacaala liwali lxashri kulan midkii ugu horreeyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku soo saaray maa danantum ma ednan malaynaynin idinka muslimiinta ah an yakhrujuu inay baxayaan oo sidaa sahalkaa ay ku tegayaan ma ednan malaynaynin maxaa yeele dad awood lahoo dagaalkana yaqaanaday ahaayeen cadad iyo cudud labadaba leh wadannu waxay maleeyeen yuhuudii annahum ayaguba maanicatuhum waxa reebayo min allaahi ay min ba'si illaahi alla baaskiisa iyo dhibaatada iyo shiddada ka reebayaay xusuunuhum dhufaysyadoodii inay yihiin gidaaradii ay dhisteen iyo dhufaysyadoodii inay ilaahay ciqaabkiisa ka reebayaan ayay maleeyeen markaasuu fa ataahum allaahu allah uu u yimi min xayu meelba uga yimi meeshoo lam yaxtasibuu aynan malaynaynin min xayu lam yaxtasibuu meel aynan malaynayn ayuu rabbi uga yimid subxaana wa tacaala oo waa maxay meesha yani looga yimid aysan malaynayn waa xagga qalbiga weeyaan markaasuu rabbi fasiroo yidhi wakadafa allah wuu ganay fii quluubihim laabadooda dhexdeedaba wuxuu ku ganay alrucba argagax buu ilaahay ku ganaya cabsi ayuu ilaahay geliyey subxaana wa tacaala sidaasay marka ku baxeen yukhribuuna ayagoo ah kuwa kharibayo oo burburinaayo buyuutahum guryahoodii burburinayo biaydiihim gacmahoodii bay ku burburinayaan guryahoodii yani gacmahooday ku burburiyeen weeyaan biaydiihim gacmahooda bay ku burburinayaan wa aydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahoodana way ku burburiyeen leanna ayagaa sababay in lasoo weeraro oo la dagaalamo ayagaa keenay muminiintu gidaaradoodii iyo maaragtay dhufaysyadoodii ay jajabiyaan ayagaa keenay weeyaan factabiruu ku cibro qaata oo ku waansama yaa uli labsaari dadka caqliga wanaagsan oo basiirada u saaxiibka ahow caqliga saafigaalahow ku cibro qaata allah subxaana wa tacaala ciddii la diriirto inuu ilaahay subxaana wa tacaala halaagiisa meeluusan filin oo uga keeni karo ku cibro qaata baa laleeyahy marka yani reer bani nadiir ilaahay baa subxaana wa tacaala ka saaray madiina madiina ka saaray dagaal lala gala laguma saarin qof ku dhintay ma jiro laa saxaabadana waxna kama dhiman maxaa la yidhaahdaa ayagana waxba kama dhimanin farda iyo geel iyo yani awr iyo maaragtay ciidan loo lagu kiciyana ma usan jirin xisaarka unbaa lagu sameeyey ilaahay baa subxaana wa tacaala marka rucbiga quluubtooda ku riday sidaasay ku baxeen liwali lxashri maxaa loo jeedaa liwali lxashri haddii liwali lxashri la yidhaahdo waxaa la fahmayaa bay leeyihiin aakhiru lxashri waxa la yidhahda inuu jiro kulanka kii ugu horreeyey baa layidhi ayuu rabbi ku saaray liwali lxashrida waxa weeye waa madiine kararistoodii laga raray oo khaybar ay aadeen qaarkoodna ay halkaa shaam aadeen aakhirulxashriga awalulxashri baa la sheegay aakhirulxashrina inuu jiro kulmin dambe oo lagu raray inay jirto mufasiriintu waxay ku fasiraan cumar bnu khataab markuu amiirulmuminiin ka ahaa ayuu wuxuu ka raray magaaladii khaybar oy deganaayeen ayuu haddana ayagaba ka sii raray marka aakhirulxashrina kaasaa lagu tilmaamaabay leeyihin mufasiriintu saasay leeyihin qaar ka mida mufasiriintu waxay leeyihiin maya aakhirulxashriga waxaa loo jeedaa waa xashriga khalaa'iqdo idil ilaahay yowma alqiyaamo uu kulmin doono ayaa loo jeedaa oo keligood ma aha saasaa la leeyahay wey macnahaasna way ku sheegaan weya huwa allah alladii allihii weye ahraj aladiina kuwii soo saaray kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi yuhuudii ahlu kitaabka ahaa dadkii kitaabka la siiyey ka midoo reer bani nadiira min diyaarihim guryahooda allaha ka soo saaray weeyaan allahaas shay walba kulliga uu ku tasbiixsado waa allaha yuhuudda soo saaray liwali lxashri kulankan ugu horreeyana ku soo saaray maa danantum oo ay ku kulmaan khaybar ay ku kulmaan weeyaan maa danantum ma idnan malaynin idinka muminiinta ahi an yakhrujuu inay baxaan oo suhuuladaas ay guryahooda uga tegayaan maxaa yeele dad awoodlabay ahaayeen dad dagaalka yaqaanabay ahaayeen waxay ahayn ahlu xusuunin maanica dhufaysyo waaweyn bay lahaayeen cadad tiro badan bay lahaayeen hub bay lahaayeen yacnii dhaqaale iyo xoole ay ku dagaalgalaan way lahaayeen intii oo dhan ayagoo haysto bay isdhiibeen markaasay tageen marka ma ednan malaynaynin sahalka inay ku bixi doonaan wadannu waxayna maleeyeen annahum ayaguba maanicatuhum yuhuudi lafteedii kan reebayo oo ka mancinayo min allaahi ay min ba'si illaahi iyo ciqaabka allah inuu ka celinayo xusuunahum dhufaysyada ay samaysteen gidaarada ay samaysteen iyo godadka ay samaysteen inuu ilaahay maarata ciqaabkiisa ka celinayo ayay maleeyeen laakiin waxba uma tarin weeyaan fa ataahum allaahu allah baa u yimid min xayu lam yaxtasibuu meel aynan malaynayn ayuu rabbi subxaanau watacaala uga yimid markaasaa la fasiray meesha aysan malaynayn waxa weeye waqadafa fii quluubihim arucba meesha aysan malaynayn waa qalbiga w bani aadamku xageebuu ka dagaalama niyaduu ku diriraa haddii niyaddu kaa jabto awooddaada dhan way baaba'aysaa marka qalbigiiba argagax iyo cabsi looga tuuray ma dagaalami karaan mana muqaawamayn karaan nabiyulaahi moxamed iyo asxaabtiisa kama hortegi karaan weyaan marka allah subxaana watacaala meeshuu doono ayuu khalqigiisa uga yimaadaa sida aan fii suurati naxliba ku soo marnay markuu rabbi ka warramayay kuwa kufaarta ah qad makara aladiina min qablihim faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim isakh min fawqihim waataahum alcadaabu min xayu laa yashcuruun meel aynan filaynin ayuu cadaabka ilaahay uga yimid buu rabbi leeyahay subxaana watacaala wakadafa wuu ganay allah alrucba argagaxiibuu fii quluubihim laabahooda dhexdooda ku ganay argagax buu iyo ka buuxiyey weeyaan ibnu kaiir raximahullahu markuu aayadda fasirayo wuxuu leeyahy wakayfa laa yaxsulu lahum dalika waqad xaasarahum aladii nusira birucbi masiirata shahr seebuuna argagaxaasi u gelaynin oo qalbigaa cabsida aysan qalbigeeda u gelaynin ayadoo cidda la dirirayso xisaarka ku sameeyey ou yahay nabiyulaahi moxamed oo ilaahay oo ugu gargaaray inay cadowgiisa bil meel loo socdo ay kaga baqaan markay maqlaan moxamed baa soo socdo bil buu nagu soo aadan yahay ayuu imaan doonaa la yidhahdo inay halkaa ka argagaxaan ayada uu xisaar ku sameeyey seebay u argagixi waayo saa u dhici weyda wey wuxuu ishaarayaa sheekh raximahullah xadiidka bukhaariiyo muslim ay wariyeen oo jaabir ibni cabdilaahina ou maaragtay nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam rasuulku inuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uctiitu khamsan lam yuctahunna axadun min alambiyaai qabli shan arrimood oo ambiyada iga horraysa aan la siinin ayaa aniga la isiiyey waxaa ka mid ahaa nusirtu birucbi masiirata shahr waxaa la iigu gargaaray inay cadowgaygu iga baqo oo iga argagaxaan masiirata shahr bil inta loo socdo inay iga argagaxaan markay maqlaan moxamed baa soo socdo inay halkaa ka baqaan marka hadalkaas ayuu ishaaraya ibnu kaiir raximahullah weeye yukhribuuna buyuutahum biaydiihi yukhribuuna way kharibaan oo way burburiyaan buyuutahum guryahooda ayay biaydiihim gacmahooda ku burburiyaan qira'at ljumhuur waa yukhribuuna la yidhaahdo oo takhfiif la akhriyo la fududeeyo abu camr wuxuu ahriyaa yukharibuuna buyuutahum yukharibuuna way kharibaana way baabi'iyaan buyuutahum guryahoodabay biaydiihim gacmahoodabay ku burburiyaan ay ku baabi'iyaan weyaan waa markay guurayeen albaabkii iyo xatabadii iyo wixii lamidka dariishadihii iyo inay guriga ka fufujiyaan iyo gidaarada qaar ay jajabshaan iyo wixii lamid ah wey waxaynu u samaynayaan inaysan dadka muminiinta ku intifaacin muslimiinta inaysan wax u tarin ayay u sameeyeen weyaan wa aydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahoodana way ku kharibeen macnaha waxa weeye ayagaa sababay in dhufaysyadoodii iyo gidaaradoodii iyo ay ku gabanayeen inay muslimiintu jajabiyaan ayagaa keenay weeyaan marka ayagaa loo nisbaynayaa ayaga inay gacanta mu'miniintana ku kharibeen oy sababeen ayuu maaragtay yacni macnaha ku fasiraya alimaam moxamed ibni shahaab azuhri raximahullah markuu aayaddan fasirayo wuxuu leeyahy yukhribuuna buyuutahum binaqdi almucaahada waydi lmuminiina bilmuqaatala yani macnahaasuu leeyahy guryahooda waxay ku kharibeen ay ku baabi'iyeen ballantii ay ka baxeen oo nebiga inay dilaan ay dooneen iyo cahdigii ay ka baxeen ayagaa marka sababay buu leeyahy mu'miniinta gacantoodana waa dagaalanka la dagaalamay oo xisaarka lagu sameeyey ayay maaragtay guryahooda ku kharibeen weeyaan factabiruu ku cibraqaata oo ku yani maarata kuwa ku waantooma noqda yaa uli labsaari cuquusha saafiga caqliga saafiga kuwa u saaxiibka ahow dadka ahlu basiirada ahow ku cibro qaata arrintaas yacni awooddoodii inaysan waxba u tarin mar haddii ilaahay qalbiga uu ka dilay inay durbadiiba sahalka ay ku baxeen cibro yani maarata qof cadow ilaahay allah inuusan rusushiisa cadaawihiisa uusan hortaagnaan karaynin taa ku cibrqaata baan leeyay lanna alictibaaru sida alwaaxidii markuu ka warramaya ictibaar waxaa la yidhaahdaa annadaru fi lumuuri liyucrafa biha shayun aakhara min jinsiha baa la yidhahda arrimaha oo yani la fiiriyo oo si loogu garto shaygan shay la mid ah in lagu aqoonsado darteed yani sidaasaa la yidhaahdaa weeyaan fiirada la fiiriyo shaygan inaad ku garato shayga la jinsiga ah inaad ku garato ictibaar la yidhaahdaa weeyaan ictibaarku waa kaa wey marka haddaad ilaahay ka hor timaadaan sida reer bani nadiir loo galay oo kale buu rabbi idinkula mucaamalooni weeyaan walowlaa an kataba allaahu calayhim aljalaa'a lacadabahum fi dunya walowlaa an kataba allaahu alla inuu qoray oo yani looxulmaxfuudka uu ku qoray ama uu waajibiyey ama uu xukumay haddaynan jiri lahayn calayhim reer bani nadiir dushooda aljalaa'a raritaan iyo guuris ay madiine ka guuraan hadduusan rabbi markii hore u qori lahayn lacadabahum ilaahay waa cadaabi lahaa fi dunya adduunkau ku cadaabi lahaa reer bani nadiir adduunkaa lagu cadaabi lahaayo waxaa lagu cadaabi lahaa bilqatli wاsabyi fi اdunya adduunka in la laayo oo la qafaasho owlaadoodii iyo duriyadoodiina lala wareego iyo xoolahoodii ayuu rabbi ku cadaabi lahaa wey marka yani nasiixaaba waxay u tahay iyo wanaagba in la raro ayagayba dan ugu jirtaa weeyaan inay madiine ka guuraan dan baaba ugu jirta oo ilaahayba hore u xukumay wey haddaanan raritaankaas oo madiine laga raraahi alla uusan hore u xukumi lahayn muslimiintu way layn lahaayeen xoolahooda iyo maalkooda iyo caruurtooda iyo dumarkoodana way la wareegi lahaayeen sidii reer bani quraydaba lagu sameeyey aan kusoo aragnay reer bani qurayda ayagana sidaasoo kale intoodii dagaalka geli kartay waa la laayay xoolahoodana muslimiintiibaa qaatay iyo diyaartoodii la wareegay weyaan walowlaa an kataba allaahu allah inuu qoray oo waajibiyo xukumay haddaysan jiri lahayn calayhim dushooda reer bani nadiir aljalaa'a raritaan iyo guuris madiine ay ka guuraan oy firaaqeeyaan hadduusan ku qori lahayn lanna aljalaa waxaa la yidhaahdaa waa mufaaraqat lwatana la yidhahda waddankaadood ka guurto ood ka tagtaa la yidhahda faaruqdo yaa la yidhahdaa lacadabahum ilaahay waa cadaabi laha haddaysan taa jiri lahayn fi dunya adduunkaa lagu cadaabi lahaayo nabi moxamed iyo asxaabtiisa inta lagu sallido baa eber laga dhigi lahaa wey walahum fi laakhirati cadaabu nnaar aayaddan walahum fi laakhirati qaybteeda dambe waa jumla musta'nafa la yidhaahdaa waa jumlo iska cusuba bilaabanaysa weeyaan walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhira waxay dhexdeeda ku leeyihiin qiyaamaha cadaabu nnaari naarta cadaabkeeda bay aakharana ku leeyihiin wey naarta cadaabkeeda ayay aakhare ku leeyihiin dalika biannahum shaaquu allaha warasuulah waman yushaaqi allaha fa ina allaha shadiid lciqaab sababta marka loo raray ayuu rabbi subxaana wa tacaala aayaddaa noogu sheegayaa wey dalika ay dalika almadkuuru kaa la soo sheegay oo ah min aljalaa'i fi اdunya waalcadaabi fi اlaakhira adduunkana in la raro oo madiine laga raro aakharana inay cadaab leeyihiin maadaama ay kufri ku dhinteen cadaab ay leeyihiin waaqicun wa haabitun shay dhacayo oo sugan weeyaan muxuu ku sugan yahay biannahum bisababi annahum iyaguba shaaqu llaha alla inay khilaafeen wa rasuulahu rasuulkiisa oo nabiyulaahi muxamedna inay khilaafeen oo diinkii inay qaataan diideen xaqii iyo tawxiidkii ay diideen daacadii iyo maaragtay ay ka jeesteen kufrigiina ay daa'imeen oo gaalnimadii ay qaateen marka mushaaqaad bay la yimaadeen waa mukhaalafa wey allah iyo rasuulkiisay khilaafeen waman yushaaqi allaaha axadka allah khilaafo oo amarkiisa diidaahi fa ina allaha alleh shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa miduu daran yahay oo adag yahay weeyaan allah subxaanau wa tacaala marka aayadda qaybteeda hore dalika biannahum shaaqu llaha wa rasuulahu waa la israaciyey allah rasuulkiisaa lagu cadfay qaybteeda dambana waman yushaaqi llaaha baa lagu gaabsaday rasuulkana laguma darin rasuulkana laguma darin marka mufasiriintu waxay leeyihiin mushaaqada allah qofka khilaafaa rasuulkiisana waa uu khilaafay mar hadiiba allah u khilaafo rasuulkana khilaafi marka in la soo celiyo mar labaad uma baahna bay leeyihiin maxaa yeele mushaaqada ilaahay oo la khilaafo waa adoo rasuulka khilaafay oo kale la mid tahay weyn daalika arrinkaas oo madiine in laga rara'ihi iyo maaragtay cadaab inay aakhare leeyihiin haabitun shay sugan wey arrin sugan wey biannahum bisababi annahum iyaguba sababtuba inay tahay shaaqu llaha kuwa ilaahay khilaafay inay yihiin amarkiisa khilaafay warasuulahu rasuulkiisana amarkiisa khilaafay waman yushaaqi llaaha axadka rabbi khilaafo yani rasuulkiisana waa uu khilaafaye faina allaha alle shadiid lciqaab ciqaabkiisa miduu daran yahay weeyaan allah subxaana watacaala faina allaha shadiid lciqaabi yacni ciqaabka ilaahay subxaana wa tacaala waa mid adag uusan maaragtay yani adduun iyo aakharaba uusan ciqaabkiisa ka baxsan karaynin weeyaan ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم ما شيقي قطعتم آد قيسان ومن لينة تمرأة أو أمس تركتموها آد ديسان أو تكتكتان قائمة أيضو أمد تاغن على أصولها جرد ديلي متك تاغن أي تهي آد كتكتان فبإذن الله alla amarkiisa iyo ridihiisa ayuu ku ahaaday weeyaan alla amarkiisa iyo ridihiisa fa kaa'inun biidni illaahi wey alla idankiisa iyo ridihiisa ku ahaaday wey yacni arrinkaas waa arin arrin ou allah subxaana wa tacaala ou raadi ka yahay oo allah ou idnay weeyaan iyo waliyukhziya alfaasiqiina wa facala allahu dalika bihim ilaahay arrinkaas buu ku sameeyey oo timirtoodii in muslimiintii yani ay qayb ka midana gubaan qayb ka midana ay googooyaan allah sidaas buu sameeyey muxuu u sameeyey liyukhziya inuu hoojiyo alfaasiqiina kuwa taacada ilaahay ka baxay subxaana wa tacaala inuu rabbi hoojiyo darteed buu ilaahay sidaa u yeelay weyaan marka timirtan asbaabta loo gooyey waxay ahayd siduu rabbiba sheegay liyukhziyahum inuu rabbi hoojiyo daraaddeed ayuu rabbi subxaana wa tacaala ou arrinka u yeelo hoogga waxaa ka mid a xoolahoodii oo ayagu ay lahaayeen diyaartoodii iyo guryihii ay dhisteen oy arkaan ummad kale ku intifaacayso dad kale ku intifaacayo xoolihiisay rabaan ka yeelayo waxay rabaan googoynayo waxay rabaan ka tegayo inay arkaan taas baaba hoog ugu filan weeyaan marka wax alla wixii idinka aad goysaan maa qaactum ay ayu shayin qaactum wax alla wixii aad goysaan oo min liinatin ah alliinatu culammada qaar waxay yidhaha waa nooc timirta ka mida iyo waxbay sheegaan oo timirta ugu fiican laakiin ibnu jariir itabari wuxuu leeyahay waxa weye huwa jamiicu naqli weeye timiroo dhan baa liina la yidhaahdaa timirtoo idil liina baa la odhanaya weeyaan marka maa qaactum ay ayu shayin qaactum wixii aad goysaan oo min liinatin timir ah aw amase taraktumuuha aad ka tagtaan timirtaasi qaa'imatan calaa usuuliha qaa'imatan iyadoo amid taagan calaa usuuliha jirideeda ku taaganoodnan goynin faraha aad ka qaadeen wey intaba fa biidni illaahi alla idankiisa ayay arrintaasi ku dhacday rabbi baa amray subxaanahu wa tacaala weeyaan sidaa darteed moxamed ibnu isxaaq saaxibu siyar wuxuu warinaya yasiid ibnu ruumaan iyo qataadat ibnu dacaama iyo muqaatil ibnu xayaan intaasba wuxuu ka wariyaa inay odhan jireen yacni yuhuudda markii nebiga uu amray timirta in la googooyo banu nadiir waxay soo direen dad bay nebigii waxay u soo direen hadal bay u soo direen oy leeyihiin yaa muxammadu kunta tascumu annaka tanhaa cani alfasaadi famaa baaluka ta'muru biqadci alashjaari wa taxriiqiha yacni waxa weeye waxaad ahayd muxamadow fasaadka mid reebo ayaad ahayd mid sheegta baad ahayd maxay tahay timirta geedaha agogoynayso iyo waxa agubaysaah waa maxay markaas waxay leeyihiin faanzla allahu hadihi alaayat alkariima aayaddan buu rabbi soo dejiyey maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan cala usuuliha fabiidni illah waxaa kaloo ilaahay oo u yeelay arrintaasi waliyukhziya alfaasiqiin marka laamta liyukhziya waxay ku tacalluqaysaa ficil meesha ka go'an yacni waxa weeye wafacala allahu bihim dalika allah sidaa ayuu ku sameeyey muxuu rabbi u sameeyey liyukhziya inuu hoojiyo alfaasiqiina kuwa taacada ilaahay ka baxay oo yahuudii ah inuu rabbi hoojiyo adduunka uu ku hoojiyo ayuu rabbi sidaa u yeelay wey وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء وما أفاء الله وما شيء أفاء الله الله أسوعلي على رسوله رسول كيسان أكسوعلي منهم أي من بني النظير أو من الكفار قال هذا حق يدو كسوعلي فما أوجفتم إذنك مؤمنين تعالى ma aydnan u dadejinino uma fuulin umana degdegin calayhi ay calaa taxsiilihi xasilintiisa iyo keenistiisa xoolahaasi min khaylin ay khaylun fardo uma aydnan kicinin weyaan khaylan uma aydnan kicinin wey ay khaylan yani fardo uma aydnan kicinin walaa rikaabin awrna uma aydnan kicinin weeyaan intaad awr iyo fardo fuusheen ood ku dagaalgasheen ood aad yani u cayriseen dagaalkuma aydnan gelin walaakinase allaha allah baa yusallidu diro rasulahu rusushiisa diro calaa man yashaa waxaad kuu doono addoommadiisa ka mida oo acdaadiisa ihi ayuu allah ku diraa weeyaan wallaahu alleh qadiirun allihii kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii rabbi awood buu u leeyahay subxaanahu watacaala weyaan aayaddan wuxuu rabbi subxaanahu watacaala kaga warramayaa feyga waxa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa feygu waa maxay baana loo caddaynaya sifadiisu waa maxay aayadda ku xigtana sidoo kale xukumkiisa feyga uu leeyahay iyaa iska leh ayuu rabbi kaga warramaa taasuu rabbi subxaana wa tacaala ayuu kaga warrami wey alfayu waxaa la yidhaahdaa waxaa laga keenay min faaa yafiiu idaa rajaca faaa yafiiu baad dhihi shaygii baa noqday idaa rajac marka uu laabto ayaa la yidhaahdaa marka feygaas sifada uu leeyahay ayuu rabbi noo sheego wuxuu yidhi waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku soo celiyo idinka wax aad shaqo ku leedihiin ma aha oo haniimadii waa ka duwan yahay waa ka duwan yahay haniimadii maxaa yeelay fardana intaad fuusheen kuma dagaalgelin awr intaad qaadateenna kuma aydnan dagaalgelin laakiin ilaahay baa inta cadowgii rucbi ku riday ayay ogolaadeen u tanaasuleen amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wax xoolo uu rasuulku leeyahay subxaana wa tacaala wey marka famaa awjaftum markaad tidhaahdid fulaanun wajafa alfarasa waalbaciira baad odhani hebel wuxuu cayriyey yacni maaragtay oo aad u cayriyey faraskii ama ratigii buu cayriyey baad odhanaysaa waxaa weeye wajfiga waxaa la yidhaahdaa waa surcatu sayra la yidhaahdaa socodka degdegiisu aad uu qofku maarata fardaha u cayriyo ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka ma aydnan cay farda intaad fuusheen kuma aydnan dagaalgelinoo ma aydnan maaragtay kuma aydnan cayrinoo cadowgiisaa kuma aydnan qabsan awrna sidoo kale ma aydnan fuulin weeyaan marka rikaabkana bimacna alibila loo jeedaa oo geeli ah weeyaan wamaa afaa allaahu allah wixii uu soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa uu ku soo celiyo minhum ay min bani nadiir reer bani nadiirna uu ka soo celiyaay famaa awjaftum uma aydnan kicinin oo kuma aydnan degdeginoo uma fuulin calayhi keenistiisa ay calaa taxsiilihi xolaha helitaankooda fayga la helaahi min khaylin fardo uma aydnan kicinin walaa rikaabin awrna uma aydnan kicinin walaakinase allaha allah baa yusallidu diro rusulahu rusushiisa buu diraa calaa man yashaa waxadkuu doono cadowgiisa ka mid a yacni min ahli shirki waalkufri waalfasaad ayuu ilaahay ku diraa si yani fasaadkooda loo celiyo oo dadku liyaquuma annaasu bilqist dadkuna marka si cadaalad ay u noolaadaan ayuu rabbi ku diraa weeyaan wallaahu alleh qadiirun allihii kara wey calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah subxaanau wa tacaala awood buu u leeyahay waxaaba ka mid a inuu sidaa sahlan reer bani nadiir oo madiino intaa ay deganaayeen oo rabbi uga rara weeyaan maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuul maa afaa allaahu maa shaygii afaa allaahu alla uu soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa uu ku soo celiyo oo xoolo ah wey min ahli lqura qaryooyinka iyo magaalooyinka ahalkoodana uu ka soo celiyo xukumkeedu marka yaa iska leh wey falilaahi allah iska leh oo rabbi bay u sugnaato iska leh walirasuuli rasuulka oo nabiyulaahi maxamed baa iska leh walidilqurbaa nebiga qaraabadiisiibaa iska leh walyataamaa dadka muslimiinta agoontoodaa iska leh walmasaakiini masaakiinta muslimiinta ka midahoo ah fuqarada ah ayaa iskaloon xoolaha lahayn wabni sabiili qofka musaafirka ahoo yacni zaadkiisii ou go'ay ayaa iska leh intaasoo rabbi siiyey muxuu rabbi subxaana wa tacaala u siiyey kay laa yakuuna duulatan bayna alahniyaai minkum kay laa yakuuna yani likay laa yakuuna wey inuusan ahaanin yani maaragtay faygii iyo xoolihii inuusan noqonin kay laa yakuuna almaalu wey maalkiis inuusan ahaanin darteed duulatan mid wareego bayna alahniyaai kuwa tanaadiinta ahee aqniyada oo xoolaha leh dhexdooda oo minkum idinka idinka mida inuusan dhexdooda ku wareegin oo intaa lasoo sheego masaakiintii iyo fuqaradii ibnu sabiilkii iyo aytaamtii iyo kulli ay ka qatan yihiin yani aysan dhicin weye in dadkii xoolaho la wada wadaago maxaa yeele almaalu maalullah addoommadana waa cabiidullah wey addoommadan ilahay baa iskale inay xoolihii la wada wadaago darteed ayuu sidaa rabbi u yeelay wey wamaa aataakum arasuulu rasuulka oo nabiyulaahi muxameda waxa ou idin siiyo ama idinla yimaado fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebo ama uusan idin siininna canhu xaggiisa fantahuu ka joogsada wattaqu llaha alle ka baqa maxaa yeelay ina allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa miduu daran yahay wee aad u adag yahay weeye iska ilaaliya ilahay ciqaabkiisa weeyaan aayaddaanna xukumka fayga uu leeyahay iyo masaariiftiisa meesha lagu bixinayo ayuu rabbi maaragta nooga warramaya fayga maxaa la yidhaahdaa asal ahaan luqad ahaan waa soo sheegnay waa waxa yani maaratay shayga kusoo laabto faaiyo fiihi idaa rajac baa la yidhahdaa laakiin maxaa la yidhaahdaa waxay culammadu ku tacriifiyaan fayg waxaa la yidhahdaa kullu maalin ukhida min alkufaari min hayri qitaalin walaa iijaafi khaylin walaa rikaabin waa maal kasta kulligii oo gaalada laga soo qaato iyadoo aanan dagaal loo gelin ama farda loo kicinin ama aanan awr lagu dagaalamin wixii la helo oo dadka mujaahidiinta ay helaan ayaa fay la yidhaahdaa ayadoon muslimiintu wax ay u dagaalameen aynan jirin wey haniimada marka way ka duwan tahay waa cagsigeeda wey waxaa la yidhaahdaa maa ukhida min alkufaari biqitaalin wa iijaafi khaylin wa rikaabin wixii yacni kufaarta laga helo oo xoolo laga soo qaato gaalada dagaal looga soo qaato oo fardo iyo awr iyo lagu dagaalamay hub yani lagula dagaalamay laga helo ayaa maaragtay yani haniimadana la yidhaahdaa haniimada xukumkeedu waan soo sheegnay fii suurati alanfaal aan kaga soo hadalnay waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil in kuntum aamantum billah wma anzalna cala cabdina ywma alfurqaani ywma altaqa ljamcaan wallahu cala kulli shayin qadiir aayadaasaa uga soo hadalnay yani in la takhmiisinayo khumus laga bixinayo shan meel baa loo qaybinaya haniimada hal meel oo ka mida waa khumuskii weeye khumuskaas allah iyo rasuulkiisa iyo qaraabadii aytaamtii ibnu sabiilkii masaakiintii ayaa la siinaya inta soo hartayna arbacatu akhmaaska soo haray afar meelood afarta meeloo shan meelood afar meeloo ka midihi dadka dagaalka galay baa loo qaybinaya waxaana loogu qaybinaya kii faraska lahaa saddex sahmi baa la siinaya farasku dagaalgalay kii lugta lahaana hal saami buu leeyahay saasaa loogu qaybiya faraska oo laba saamiya iyo isagoo dagaalka kaloo hal saami leh ayaa lagu siiyaa weyaan fayga laakiin isagu wuu ka duwan yahay fayga waxa weeye waa wax aan dagaal loo gelin sida bani nadiir xoolahoodoo kale yaa iskale marka oo arintaas iskalehoo la siinaya waxaa iska leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ilaahay buu uu yidhi falilaahi walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil allah iyo rasuulkiisaa iskale sidai ay doonaanina ka yeelayaan nebiga marka wuxuu samayn jiray feyga markuu helo kan hadda bani nadiir waan soo sheegnay dadka uu siiyey dadka muqaatiliintii looma qaybinin oo dagaalka yani meesha xisaarka galay muhaajiriintii baa lagu dejiyey oo la siiyey nabigaana maamulay calayhi salaatu wasalaam inkastoo istashaaro geliyey saxaabadiisa uu kala showray haddana nabiga saasuu u gartay weeyaan wuxuu samayn jiray nabigana calayhi salaatu wasalaam faygaas meel alla meeshuu u garta buu dhigi jiray maaha reer bani nadiir meelo badan baa fayga laga heli jiray markay muslimiintu helaan nebiyulaahi moxamed wakhtiguu noolaa asagaa iska laha meeshuu u garta buuna dhigi jiray weyaan ahalkiisana wuxuu ka dhigi jiray reerihiisana yacni quudkooda sanad intii ah ayuu asagana ka kaydsan jiray weyaan muslimiinta marka yacni waxay leeyihiin nebiga wakhtiguu jooga isagaa maamuli jiray culammada waxay leeyihiin nebiga markuu jooga isagaa maamuli jiray laakiin markuu ilaahay oofsaday subxaana wa tacaala fayga yaa la siinaya yaa la siinaya waxay leeyihiin marka culammadu aqwaal badan bay leeyihiin a'immada aqwaal badan bay sheegaan imaamu shaafic oo kale laba ra'yi buu leeyahay wuxuu leeyahay fayga dadka muqaatiliinta waa la siinaya dadka dagaalka galay ama markaas wax soo xasiliyey baa la siini mar buu leeyahay mar wuxuu leeyahay maya masaalixda muslimiinta ayaa maaragtay ayaa lagu sarfinayaa oo xaggooda lagu bixinaya wixii masaalixda dadka muslimiintu leeyihiin waxaana laga bilaabayaa dadka muqaatiliinta dagaalka galay siday u kala muhiimsan yihiin loo siinaya masaalixda siday u kala muhiimsan tahay ayaa loo siinayaa buu odhanaya waxay culimmada yidhaahdaa marka khumuska marka la takhmiisinayo xoolihii inta khumus laga dhigo shan meelood inta shan laga dhigo meel ka mida loo qaybiyo ee arbacatu akhmaaska kalena yaa la siinaya yacni mas'aladaasay ka hadlaan qaarkood culammada waxay leeyiin marba hadduu ilaahay nebigu oobsaday sidii khaniimada loo qaybin jiray ayaa loo qaybinaya shan meelood meel waxaa iskale dadkaa la magacaabay oo allaahi rasuulkiisa iyo meelaha masaalixdaas iyo masaakiintii baa la siinay arbacatu akhmaaskana dadkii dagaalamay iyo masaalixda dadka muslimiinta ayaa loo leexinayaa bay leeyihiin laakiin ahlu cilmiga say u badan yihiin waxay leeyihiin lama takhmiisinayo lama qaybinayo shan meelood laga dhigi maayo bal dhammaantii fayga xoolahaa sida uu yahay waxaa weeye limaslaxati almuslimiina loo jeedini dadka ninka muslimiinta marka xaakimka u ah oo madaxda u ah ayaana mas-uuliyadiisa la saaraya isagaan iskaleh meel alla meesha u gartowna dhigayaabay leeyihi waxaa ka mid ah dadka ra'yigaas qabo cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa ka mid ah cumar ibn khataab aayaddaana u akhriyey wuxuu akhriyey ma afaa allahu cala rasuuli min ahli lqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiili aayaddaa markuu dhammeeyey ayuu aayadda kale ku daray lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaquuna fadla min allahi ila aakhiriha wuxuu ku daray aayadda kusii xigto waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim markuu aayaddaa dhammeeyey wuxuu kusii daray waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana ilaa aayaddaas uu dhammeeyo intaa markuu akhriyey cumar bnu khitaab wuxuu yidhi haadihi istawcabat almuslimiina caama aayaadkaas muslimiinta waxay ka tagtayba lama arko muslimiintaoo dhan baa iskale muhaajiriintii waa la sheegay ansaartii waa la sheegay dadka gadaashooda imaanaya muslimiintao dhan ayaa yani ay camintay buu leeyahy markaasuu wuxuu yidhi maa calaa wajhi اlardi muslimun ila lahu fi hada alfayi xaqun yacni qof muslima oo ardada korkeeda saaran ma jiro ilaa fayga xaq buu ku leeyahay waanu ku leeyahay uu leeyahay buu leeyahay ilaa maa malakat aymaanukum uu yidhi addoommada marka laga reebo yacni wuxuu leeyahay qof kastoo muslima waa uu leeyahay buu leeyahay marka waxa weeyaan xadiidkaas aharkaas oo maxaa la yidhahdaa cabdulahi cumar bn khataab ra'yigaas uu qabaa yacni in la siinayo dadka muslimiintao dhan ay wada leeyihiin ra'yi arrintaas bayna culummadu akarkooda ay qabaan maxaa yidhi nebigu wuxuu yeeli jiray wuxuu samayn jiray sida imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaayo sida cumar bnu khataabna uu ka warinaayo maalka bani nadiir wuxuu ka mid ahaa buu yidhi mima afaa allahu calaa rasuulih mima lam yuujaf ilmuslimuuna calayhi bikhaylin walaa rikaabin fakaanat lirasuuli illahi sal allahu caleyh wali wasalam cumara wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay baa iska laha khaasatan yani wuxuu leeyahay fakaanat lirasuuli illahi sal allahu caleyh wali wasalam khaalisa nebiga ayay saafi u ahayd buu leeyahay fakaana yunfiqu calaa ahlihi minha nafaqata sanati sanad yani nafaqadeedna wuu ka qaadan jiray wamaa baqiya wixii soo harana jacalahu fi lkuraaci wasilaaxi fii sabiili illahi caza wajal maslaxadda muslimiintuu yeeli jiray yani maaragtay farda lagu soo gato hub lagu diyaariyo jihaadka loogu sameeyo masaalixda muslimiinta ayaa loo celin jiray weyaan marka macnahaas baanan maaragtay annagana u daysanaynaa wey ما أفاء الله الله وحي أسوعلي على رسوله رسولك سوك سوعليه ومن أهل القرى قال ذي قريوينك مقالوينك أهل كوذو كسوعليه فلله الله اسكره سبحانه وتعالى أسقى اسكله معنى هذا وحوية يعني يحكم فيه ما يشاء الله وحضور بكحكم يوم وللرسول الرسول كاسكل عليه الصلاة والسلام فيه هو ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملك أو نبي الله محمد لحاوية ولذي القربى قرابة با اسكله قرابة النبي وحلو جيدا وبنو هاشمي بنو مطلب ليلة واللبضة qolo oo zakada laga xarimay sadaqadii zakada inay qaataan laga xarimay marka xaq bay waxa ku leeyihiin feyga ayaa laga siinayaa weeyaan wal yatama agontiiba usugnaaday wal masaakiin wal masaakiin dadka masaakiinta xoolaha haysanin bay usugnaatay muslimiinta kamida wabni sabiili bu feyga usugnaaday weey qofka musaafirka ah oo zaadkiisa oo go'ay weeyaan maxaa sidaa loo yeelay kay la yakuna duulatan bayna al-aghniyaa minkum كي لا يكون لكي لا يكون إنه سنأهان مالكي دولة أي متداولا مد وريق بين الأغنياء كوة مارة تنادين تحولها له يعني خضن كأه نحذو ذا إنه سنوريقين ومنكم إذنك إذن كمذا دون الفقراء فقراء إذن سحبكوا يالا معنى يدماها الدولة وحال هذا واسم للشيء يتداوله القوم بينهم وحدتك كل حوريقه ayaa la yiraahdaa qoloba mar ay la kulanto ayaa dawladda loo jeedaa weey sida ilaahay uu leeyahay tilka al-ayyam nudaawiluha bayna an-nas fi surati al-imran ku soo marnay marka si uusan maalka aqniyada kaliya u haysanin fuqaradii masaakiintii agoontii inay wax ka yeeshaan darteed buu ilaahay sida u yeelay wama ataakum ar-rasul rasuulka alayhi salatu wassalaam wa nabiyyi muhammad wixii uu idin siiyo oo fayga kamida fakhuduhu qaata yaani aqbala وما نهاكم وحو إذن كمن عيو إذن ديدو أو فيقي يعني عنه حقيس أو إذن ديدو فيقي كمدنا فانتهوا كجوك سدا وحطلبنا وين حقادنين وين marka wama ataakum ar-rasuul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu laba macna bay mufassiriintu ku fasiraan macna waa macnii hadda aan marnay waxaana ku fasiray Xasan al-Basri iyo Sudiyi ba ku fasiro waxay leeyihiin ma a'taakum min maal al-fay'i faqbaluhu wixii uu nabigu idin siiyo xoolahan fayga uu idin ka siiyo qaata oo aqbala wama mana'akum minhu fala tatlubuhu wuxuu idin ka manciyana uusan idin siinina haraadinina faraha ka qaada ka joogsada macnaha labaad waxa weeye in la yiraahdo wama ataakum ar-rasuul rasuulka wuxuu idin la yimaado oo idin faro oo min taacati ah allah taacadiisi ah faf'alu samayu yani fakhuduhu ay faf'alu oo kalaw طاعه النبي الله محمد وحو اذن فرو او الهي اطيعديسه فلا او لا ايمان وما نهاكم عنه وحو اذن كريبه من معصيه الله الله معصيتي اهنا يعني وحويان وما نهاكم عنه وحو اذن كريبه معصيه اللهنا فانتهوا اي فاجتنبوا فاجتنبوه كفغاده او كتغا معناهاسنا way ku fasiraan waxaana macnahaasi tusinayo wama ataakum ar-rasuul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wuxuu idin la yimaado diin ah oo taaca iyo khayr naqata wixii xumaan oo macsiyo idin ka reebana ka hara xadiidkii saxiixanka ku sugnaa xadiis abi hurayra ayaa tusinayo oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu yiri ida amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum hadan wax idin faro wixii aad kartaan la imaado oo awoodi kartaan wama nahaytukum anhu wixii aan idin ka reebana fajtanibu waad ka hari kartaan ee ka fogaada ayuu yiri weeyaan marka aayadaas labada macnaba way kulminaysaa sida al-Imam Shawkani kitabkiisa Fathul Qadir ka uu kuleeyahay wal haqqu anna hadhihi al-ayata 'aamatun fi kulli shay'in yati bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aayada waxay ku caam ku tahay kulminaysa wax kasta kulligii oo nabi ilaahay maxamed oo la yimaado min amrin aw nahyin aw qawlin aw fi'lin wa in kana sababu khaasan wa in kana sababu khaasa يعني سبب كميد خاصة بحبا النقضاء إيه وحو أمر وحو فرا وحو الريب قول يفعل وحو النبي قل يماذو إلا قاتب على الرباب محايا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اعتبارك سببت كسو دقت كليل ما فيرينايه waxa la fiirinaya yaani maarta lafdiga caamnimadiisa la eegayaa wi وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا وحالا وحي الشرع كمد نبي محمد أو نوليمد نبي قوون نسيي وانا نسوق قارسيبوين وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها aayadan maxaa ka wanaag badan oo ka waxtar badan oo ka faa'iido badan ma jiro way shay ka faa'iido badan wax weyn oo maarata arrimaha muslimiinta ayuu kaga warramay in awaamirta loo jeedo iyo nawaahidana macnahaasna in lagu fasiri karo waxa ku fasirayo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayaa xadiidkiisi macruufka ahaa ayuu maartay u dalishaday marka uu nabiga kaga yaani xadiidka Imam Ahmad oo warinayay Imam maartay Abdullah ibn Mas'ud oo soo saaray ayuu kaga waramay markuu rasuulku uu yiri la'ana Allahu al-washimati wal-mustawshimati wal-mutanammisati wal-mutafallijati lil-huzn al-mutaghayyirati khalqa Allah 'azza wa jalla xadiidkaas ayuu sheegay cabdulaahi mascuud naagaha jirkooda badbedelo yani maaragtay ilkaha qoro oo qurux darteed u qoro dadka ilkahooda qoro dumarka maaragtay washmiga sameeyo ciridkooda bedelo sameeyo maaragtay jirkooda washmiga ku sameeyo ciridkooda bedelo noocyadaas oo khalqiga ilaahay dooriyo ayuu ilaahay lacnaday buu yidhi haweeney marka gurigiisa joogto umu yacquub la yidhaahdaa waxay tidhi cabdulaahi mascuudow yani inaa sidaa iyo sidaa tira isoo gaartay bay tiriye bal ka waran inaa sidaa dadka lacnada iyo isoo gaartay ka waran kaas wuxuu ku yiri ma li la al'anu man la'ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam wa fi kitaabillaah shay kitaab ilaahi ku sugan rasuulka ilaahi ahad oo lacnada miyana aniga lacdan lacnadaynin waa lacnadaya weeya kitaabka ilaahina ku sugan tahay markaas haweentu waxay ku tiri inni la aqra'u ma bayna lawhayhi fama wajadtuhu quraanka ana akhriyay geeskiisa ila geeskiisa aan akhriyay mana helin washimaad iyo mustawishimaad iyo mutanamisaad iyo mutafallijaad iyo waxa soo dhan kuma arag xagee ka keentay bay tiri markaas abdullah mas'ud wuxuu ku yiri in kunti qara'tihi faqad wajadtihi bu hada quraanka akhrin lahayd waad ka heli lahayd bu ama qara'ti wama ataakum ar-rasuul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu miyaadan akhrinin ayadan ku jirta suuratul hashr maadan akhrin miya markaas tiri bala wa akhriyay bay tiri قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه نبي قال ريبي هوينتي مركز سكل اسكن ربته waxay tiri waxaan u maleynayaa waxa aad leedahay hadda nabiga lacanaday dumarkaagu inay sameeyaan xaaskaagu inuu sameeyaan oo ay maartay jirkooda badbedelaan wax lamid Abdullah Saud wuxuu yiri idhabi fanduri haday xaaskaagu sameeynayo tag gurigeyga gale soo arag waa tagtay haweentii way raadisay xaajadeedu way ka weyn haweenkii oo aan waxa sameeynin bay aragtay oo sunnadii ku toosan markaas waxay tiri ma raaytu shay'an abdullah saud wuxuu ku yiri law kaanat kadaliki lam tujami'na haday waxaan nabigu reebay ay sameyn lahayd nalama kulanteena guriba nama kulmiyeen aniga ayadoo kala tagin xaaskayga bulay marka macnaheedu waxa weeye wuxuu u daliishaday wama ataakum ar-rasuulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu waxay marka aayada rad u tahay dadka oranayo ahadiista nabiga diiday calayhi salatu wasalaam ay rad u tahay xadiidkaas oo rad u yahay weeyaan aayadana ay radinaysaa weeyaan واتقوا الله إلهي كبقى إن الله ألا شديد العقاب عقاب كي سميد أو أذقيها ودريها ويه إلهي كعب صدى سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عالم